galab wanaagsan dadkaana dhegeysanayuu kuna soo dhowaada idaacadana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah labaiyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ee suu kordhaya
dadka ajnabiga ee dowladda taageera la niyad jebiyo shacabka soomaaliyeed la niyad jebiyo waxaan ku idhaahdaa inaan hawshii fari ka qodnayn oo aysan dhoweyn loo muujiyo waxaa sababahaas oo xilliga kala guurka u wato ayaa horta sababaya weerarada soo batay ciidamada iniyo ayaga naftooda marxaladda kala guurka uu saameynaya maxaa yeele waddankeena waddan institutionskii wada dhisayha maahan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno taariikhda jill biden oo ah marwada musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee madaxtinimada maraykanka joe biden barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid daanduray dhinacyada ku dagaalamaya dalka afghanistan ayaa maantooda hadallo nabadeed oo taariikhi ah ay uga furmeen magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar si ay u dhammeeyaan colaadda uu dhiigga badani ku daatay ee dalkaasi ka taagnayd ku dhowaad muddo labaatan sano ah saraakiil sarsare oo ka socota dowladda afghanistan iyo ururka taalibaan ayaa markii ugu horreysay si foolka fool ah si rasmi ah u soo hor fadhiistay maanta miiska wadahadalka iyadoo furitaanka shirka uu ka qayb galay xokeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo ka qaybgalkiisa ayaa qayb ka ah dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo uu maalmahan maamulka trump ku dhisayay siyaasadiisa dibadda xilli ay soo dhowaatay doorashada madaxtinimada maraykanka ee bisha noofembar wasiirka arrimaha dibadda maraykanka bombeo ayaa u sheegay labada dhinac inay ximbaarsan yihiin mas-uuliyadda culus islamarkaana ay haystaan fursad ay ku xalli karaan kala qaybsanaantooda inkastoo kulankii maanta uu iska ahaa munaasabad furitaan ah haddana labada dhinac ayaa waxaa maalmaha soo socda horyaal qodobo adag oo laga rabo inay xal ka gaaraan kuwaas oo ay ka mid yihiin xabad joojin joogto ah oo dhaqan gasha hubka dhigista tobannaan kun oo maleeshiyaad ah oo isugu jira kuwo taabacsan taalibaan iyo kuwo daacad u ah dagaal oogayaal qaarkood taageera dowladda waxaa sidoo kale ay ka hadli doonaan xuquuqda haweenka qodobada kale ay ka doodi doonaan ayaa waxaa ku jira isbeddel lagu sameeya dastuurka iyo sidii ay labada dhinac u qaybsan lahaayeen awoodda iyo talada dalka taalibaan ayaa dagaal ka waday afghanistan tan iyo sanadkii labada kun iyo kowdii markaas oo ay maraykanka iyo xulufadiisa weerareen si ay u soo qabtaan ama u dilaan osama bin laden oo ahaa hogaamiyihii alqaacida oo fuliyey weerarkii maraykanka lagu qaaday bishii sebteembar koob iyo tobankeedii sanadka labada kun iyo kowdii dab xoogan oo ka ololaya qaybo ka mid ah gobolka oregon ee dalkan maraykanka ayaa sababay in nus milyuun qof ay guryahooda ka barakacaan dabka ayaa baabi'iyey kumanaan guri iyadoo ay saraakiishu xaqiijiyeen dhimashada ilaa iyo shan iyo labaatan qof guud ahaan gobolada california iyo oregon halka tobannaan kalena weli la la-yahay guddoomiyaha gobolka oregon kate brown ayaa ka digtay in tirada dhimashada ay kordhi doonto kadib markii lasoo wareeyey in saddex degmo oo gobolka ka mid ah oo dabka uu si daran u saameeyey lagu la-yahay dad badan dabka ka socda galbeedka maraykanka ayaa magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gobolada california oregon iyo washington ku sababay in qorraxdu ay qariyaan daruuro casaan ah ugu dambeyntiina dalka baxrayn ayaa noqday dalkii ugu dambeeyey ee carabeed ee ogolaada in la hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee israa'iil iyadoo ay tani qayb ka tahay cadaadiska ballaaran ee diblomaasiyadeed ee madaxweyne trump iyo maamulkiisu ay ku doonayaan in si buuxda israa'iil ay qayb uga noqoto gobolka bariga dhexe trump ayaa jimcihii ku dhawaaqay heshiiskan kadib wadahadal saddex geesood ah oo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo boqorka baxrayn xamed bin ciise al khaliifa saddexda hogaamiye ayaa sidoo kale si wada jir ah u soo saaray bayaan ka kooban lix sadar oo ay ku caddeeyeen heshiiska waa maalin kale iyo guul taariikhi ah ayuu trump ku qoray bartiisa twitter-ka ku dhawaaqista oo kusoo beegantay sanad guuladii sagaaliyo tobanaad ee weeraradii argagixiso ee sebtembar koob iyo toban labada kun iyo kowdii ayaa timid wax ka yar toddobaad marka uu trump martigelin doono xaflad ka dhacaysa aqalka cad taasi oo lagu saxiixi doono heshiiska lagu aas-aasayo xiriirka buuxo ee israa'iil iyo imaaraadka carabta wasiirka arrimaha dibadda ee baxrayn ayaa isna ka qaybgeli doona munaasabadda heshiiskan ayaa ka dhigan guul kale oo diblomaasiyadeed oo uu soo hooyay madaxweyne trump muddo ka yar laba bilood ka hor doorashada madaxtinimada maraykanka dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo warka caalamka noo akhrinayay halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aynu ku bilownay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan gudaha soomaaliya ilaa iyo toddoba weerar oo dhaliyey khasaare kala duwan ayay maleeshiyaadka al-shabaab toddobaadkii lasoo dhaafay ku qaadeen saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dowladda kuwa maraykanka iyo weliba sidoo kale goobo dad rayid ah aqoon-yahano ku-xeeldheer arrimaha amniga ayaa sheegaya in weerarada soo cusboonaaday ee al-shabaab ay sabab u yihiin laba arrimood oo kale ah habaaxsanaan ka jirta hay-adaha nabadgelyada ee soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiinta soomaaliya oo aan isku mowqif ka ahayn la dagaalanka kooxda al-shabaab warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed deegaanada ah ay weeraradan oo isugu jiray qaraxyo iyo dagaal toos ah ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay muddo hal toddobaad ah gudihiisa ay ku qaadeen waxaa ka mid ah deegaanada janaac cabdaleh ceelwaaq balcad magaalada caasimadda ee muqdisho oo dhowr qarax oo kala duwan ay ka geysteen iyo sidoo kale weerarkii ismidaaminta ahaa ee ay maleeshiyaadka al-shabaab ay shalay ku dileen guddoomiyihii rugta ganacsiga ee maamulka jubbaland shaafi raabi kaahin toddobadii bishan ayaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu waday qof isa soo miidaamiyey waxa uu isku qarxiyey saldhig ay ciidamada dowladda soomaaliya jubbaland iyo kuwa maraykanka ay ka samaysteen deegaanka janaac cabdalle oo lixdan kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada kismaayo arrintan ayaana ka dhigan in isbuucii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka al-shabaab maalin kasta ay weerar ka geysteen gudaha soomaaliya waxaana guud ahaan marka la isku wada daro tirada khasaaraha dhimashada ee weeraradaasi ka dhashay ay gaarayaan ku dhowaad labaatan qof mas-uuliyiin hore iyo aqoon-yahano ku takhasusay dhanka ammaanka ayaa sheegaya in inkastoo xilliyada kala guurka ee soomaaliya ay al-shabaab fuliyaan weeraro ay uga gol leeyihiin inay isku muujiyaan haddana sidoo kale khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulada iyo habaacsanaanta dhanka wadajir la-aanta madaxda soomaalida darteed ay ka faa'iidaysanayaan maleeshiyaadka al-shabaab inay dadka cabsi geliyaan xilliga doorashada ka hor xuseen macalin maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista arrimaha amniga ee magaalada muqdisho ayaa sharaxaya arrintaasi shabaab sida caadada ahayd waa marna hoos ayay u dhacaan weeraradooda marna way soo xoojiyaan sababa la xiriira dagaalka labada dhinac oo ishaya oo igu horeyso in xagga isbahaysatada dowladda amisom iyo ciidamada mareykanka oo kor ka duqeeya oo gulufka ay wadaan iyaga ku keena bressure oysan howlahooda sidii caadiga ahayd oysan ugu wadan karin sidoo kaleeto waxaa suuragala in cimilada mararka isbadasho xilli roobaadyada in ay iyadana gaabis ama ay u suurageli weyso in ay howlahoodii ay si isdabajooga wadaan iyo iyadoo ay suuragal tahay in ay ka go-aan waxyaabo u asaasi ah dagaalka ay ku jiraan sida qalabka qaraxyada rasaasta lagu dagaal tago iyo wixii lamid ah marka saddexdaas waxyaabood ayaa marna ay ay helaan oo ay soo xoojiyaan fursadaheeda marna fursadaheeda ay yaraataa marka xilligan waxaan isleeyahay in ay tahay dowladdii soomaaliya oo dhexdeeda uu ka jiro khilaaf siyaasi ah howlgalladii laga filayey in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku qaadaan fariisimaha kooxda al-shabaab ee gobolada dalka oo aad gaabis u ah iyo xafiisyadii qaabilsanaa dhanka ammaanka dowladda oo laga rabay inay amniga ku mashquulaan oo arrimo kale ku mashquulsan ayaa loo aanaynayaa habacsanaanta ku timid ammaanka goobaha ay maamusho dowladda iyo inay sii kordhaan weerarada ay kooxda al-shabaab ay ku qaadayso gobolada dalka sida uu sharaxayo taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka cabdiraxmaan maxamuud tuur yare oo markii qolo kastoo afar sano timaada markay fahanto inaysan soo noqon bay ka shaqeeyaan si ay fahankii ay fahmeen afartii sane horeysay aan loogu dilin qolo cusub oo kale inay timaado oo iyaduna hay-adaha amniga kala bedesha talisada ciidamada kala bedesha ka mashquusha arrimahaas ayay horta ay maaragta ujeedadoodu marka waa in dowladda la bedelo ujeedada labaad waa in dadka dowladda taageero madaxda iyo shacabkaba la niyad jibiyo dadka ajnabiga dowladda taageera la niyad jibiyo shacabka soomaaliyeed la niyad jibiyo waxaan ku idhaahdaa inaan hawshii fari ka qodnayn oo aysan dhoweyn loo muujiyo waxaa sababahaas oo xilliga kala guurka u wato ayaa horta sababaya weerarada soo batay ciidamadeenio ayaga naftooda marxaladda kala guurka uu saameynaya maxaa waddankeen waddan institutioniskii wada dhisayha maahan hay-adihii technocratka ahaa oo inay technocratka noqdaan la rabay ayaa mararka qaar siyaasadda inay saamaysa laga yaabaa habacsanaan baa dhacaysa xuseen macalin maxamuud agaasimaha macadka cilmi baarista arrimaha amniga ee hiraal ayaa qaba in loo baahan yahay in la iska kaashado sidii loogu guulaysan lahaa islamarkaana looga hortegi lahaa weerarada ay maleeshiyaadka al-shabaab ay la beegsanayaan xarumaha dowladda iyo kuwa dadka rayidka marka arrimahaas oo dhan waa haddii aanan si deg deg ah aysan dowladdu labada dhinac goboladii iyo iyo dowladdii dhexda aysan heshiis degdega uga gaarin arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha guud oo iskaashiga shabaab waxaan isleeyahay in ay sii badan doonto weeraradan iyo qaraxyada iyo dadka shacabka oo dhibaatoobaya in bilaha soo socda maadaama aan la isla soconin oo aan hal dhinac loo wada soconin inay ka faa'iidaystaan kala qaybsanaantaas khilaaf hareeyey hoggaanka sare ee maleeshiyaadka al-shabaab iyo xubno cusub oo dhowaan ku soo biiray hogaaminta kooxda ayaa sidoo kale ka mid ah inay kooxdu sii kordhiyaan weeraradooda ay ka geysanayaan gudaha soomaaliya si ay u muujiyaan inay weli awood ku leeyihiin gudaha soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
jill biden oo ah xaaska musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga jo biden ayaa fasax waxa ay kaga maqan tahay shaqadii macallinnimo si ay gacan uga geysato ololaha ninkeeda miss biden waxay aad ula socotaa nolosha magaalada washington maadaama ninkeedu uu soddon iyo lix sano uu ka tirsanaa aqalka sanadka maraykanka iyo siddeed sano oo uu madaxweyne ku-xigeen u ahaa barack obama wariyaha v o e da carolin brisuti ayaa waxa ay noo soo gudbinaysaa xaqiiqooyin aad u xiiso badan oo ku saabsan qofka ay tahay jill biden caashi ibraahim aadan ayaana noo haysa
tani waa jill biden maalmahan waxay qabanaysaa isu soo baxyada ololaha doorasho ee ninkeeda ee xagga kombyuutarka midkan waa koox latinosa maalin ka hor waa macadka bulshada madal u dhow qalbigeeda
waxaan ahay jill biden waxaana sharaf ii ah in aan noqdo bara jaamacadeed jill biden waxay noqotay marwada labaad ee u horraysay abid ee qabata shaqo lacag lagu bixiyo oo bannaanka ka ah aqalka cad iyadoo uu ninkeedu ahaa madaxweyne ku-xigeen
qaar badan oo ka mida ardaydaydu ma oga inaan haysto laba shaqo markii ay bilowday kuliyaddeeda ayaa waxa ay u sheegtay sheekada ardayad orod ku soo gashay fasalkeeda iyadoo dhahaysa
I saw you last night on the television with Michelle Obama. And I called my mother.
Dr.
and I said, Biden, Mom, waxaan kugu arkay xalay telefishinka adiga iyo michelle obama anigana waxaan wacay hooyaday oo waxaan ku idhi hooyo hooyo taasi waa macalimadeeda ingiriiska hooyadayna waxay ugu tiri taasi ma aha macalinkaagi ee waa marwada labaad haddii jo biden la doorto jill biden waxa ay noqon doontaa haweenaydii u horreysay ee xaas madaxweyne ah ee haysata shahaadada ugu sarraysa ee jaamacadeed ee doctoratka amaba b h d da betty boyd caroli waxay qortay buugga la yidhaahdo marwooyinka koowaad I would expect her to be very active in suggesting specific reforms to the education system. The way I, but not everybody agrees. You know, many people would like a first lady who keeps her mouth shut.
waxaan filayaa inay aad ugu firfircoon tahay oo ay soo jeedinayso dib u habayn gaar ah oo lagu sameeyo nidaamka waxbarashada laakiin qof kastaa ma oggola waad og tahay dad badan ayaa jeclaan lahaa marwada koowaad oo afkeeda xirata oo lagu arko oo keliya dharka ugu wanaagsan aniga iskuulkaas kuma jiro runtii waxaan u malaynayaa inay tahay madal awood badan nolola wadaagisteedii jo biden waxa ay ku bilaabatay mid adag furiin ayay ku socotay wuu murugaysnaa korinta laba wiil oo yaryar oo uu keli ku ahaa kadib markii xaaskiisa iyo ilmihiisa yar ay ku dhinteen shil gaari jiil iyo jo way isguursadeen kadib markii jo uu shan jeer weydiiyey inay isguursadaan And the fifth time, I finally said to her, I said, Jill, I, my Irish pride has gotten hold of me. It's the last time I'm going to ask you. I said, you don't have to tell me.
markii shanaadna waxaan ugu dambayntii ku idhi jiil hankayga irishka ah ayaa iga qabtay tani waa markii u dambaysay aan ku weydiinayo waxaan ku idhi ma aha inaad ii sheegtid goorta aad i guursan doonto ee keliya haddii aad i guursan doonto waxay tidhi haa afar sano kadibna jiil waxay dhashay gabar masiibo ayaa mar labaad ku dhacday sanadkii laba kun iyo shan iyo tobanka maadaama wiilka jo biden ee bo uu u dhintay kansarka maskaxda ku dhaca This is personal for me and for my husband Joe.
tani aniga ayay shaqsi ii tahay iyo seygayga jow sidaa darteed jill biden waxay intaa ku dartay in dadaalada kansarka uu ku jiro liiskeeda sababaha Not only did he lose his fear of public speaking, bishii juun ee sanadkan ayaa jiil waxa ay qortay buugga carruurta oo ay ka qortay ninkeeda sannadihii ugu horreeyey tartankiisa iyo adkaysigiisa kadib markii lagu maadaystay shigshigiisa aad bay u maastay caashi ibraahim aadan oo warbixintaasi soo jeedinaysay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal toddobaadkan wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare way qaaday hase yeeshee dadaadu fara badan ayaa fajixiso ku noqotay kadib markii wasaaraddu ay sheegtay in imtixaanaadka sanadkan ay ku dhaceen in ka badan toddoba kun oo arday kuwaasoo badankoodna ay ahaayeen ardada gobolka banaadir maamulada iskuullada waxbarashada gobolka banaadir ayaa arrintaasi qaadacay kuna tilmaamay in ay jirto khaladaad wasaaradda dhexdeeda islamar ahaantaasina loo baahan yahay in dib loogu laabto cabduqaadir maxamed xasan oo ah madaxa waxbarashada mu-asasada iskuullada hoos yimaada makaal mukarama ayaa toddobaadkan warbaahinta la hadlay sheegana sida dareenkooda uu yahay waxay nagu noqotay wax fajac ah ama kaag ah lama filaan ah Een, arrintaas ayada ah een, ardayda gobolka banaadir toddobaatan iyo shan boqolkiiba ayay ka ahaayeen Een, ama afar meelood saddex ardayda imtixaanka guud ahaan gashay een, maamul goboleedyada kale iyo gobolka banaadir marka la isku daro natiijadii waxay noqotay mid taban een, oo ku ah gobolka banaadir sidaa darteed ayaa ay noqotay natiijada la shaaciyey boqolkiiba sagaashan iyo labo een, ardayda dhacday inay ka dhaceen gobolka banaadir oo tiro toddoba kun iyo ziyaado ah marka taasi runtii aad baan u dhaliishanahay imtixaankaasna waxaa cad in uusan ku taagnayn qaacidooyinkii imtixaanka lagu yaqaanay ee dadka waxbarashada ka shaqeeyo ay yihiin anigoo cilaynaayo sababtu waxay tahay marka imtixaan caadiga la qaado nambarka ardayda sarraysa ee ku baasto eeda inay yar yihiin een, ardayda efta ku baasto oo liitana inay yar yihiin laakiin inta badan ardayda inay dhexda ku urursan yihiin boqolkiiba toddobaatan ilaa siddeetan inta udhexayso taa wuu khilaafay qaacidooyinkaas asaasiga u ah waxbarashada kaasi waxa uu ahaa cabduqaadir maxamed xasan oo ka mid a madaxda waxbarashada gobolka banaadir gaar ahaan iskuullada gobolka banaadir ku yaala qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doona xildhibaanada kasoo jeeda gobolka oodal ee ku jira golaha baarlamaanka ee somalilan ayaa toddobaadkan waxa ay shaaca ka qaadeen inay dibadjoog ka noqdeen golaha kadib markii ay ka biyadiideen xeerka doorashooyinka oo dib loogu soo celiyey golaha si looga doodo islamar ahaantaasina loo ansixiyo xildhibaanadu waxa ay sheegeen in ay cadaalad darro badan ay tabanayaan axmed barkhad obsiyo oo ka mid a xildhibaanada gobolka oodal laga soo doorto ayaa toddobaadkan v o a faahfaahin ka siiyey waxyaabaha ay tabanayaan
waxaan kuu sheegaynaa inaan golaha ka maqannahay dibajoog ka nahay xeerka doorashooyinka xeerkaasi oo aan ka dareennay inaanu cadaalad ahayn oo saamigii qaybsigaenu intaasoo sane aanu u doodaynay inuu meesha ka maqan yahay oo aan saami lagu soo darin ee sideedii hore ayaa lagu gelayaa laleeyahay taasina waxaana shaaficaya maaha cadaaladna maaha shan iyo toban sano wixii aanu u qaylinay in maantana la idhaa sidii horea lagu gelayaa dee waa xaaraan annagoo ah gobolladii bariga iyo galbeedka dibadda aanu ka joogno in xeerkii uu sii socdana ma aha taasina waa cadaaladdarro waana hanaan xun oo dalka ku soo saa'idaya marka waxa weeyaan annagu dibaddaannu ka nahay madaxweynaha ale yaan loo joojin qanaca baan ayaan rabnaa in loo joojiyo kaasi waxa uu ah xildhibaan axmed barkhad obsiye oo toddobaadkan v o a la hadlay dhinaca kale xildhibaan maxamed cali obama oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee somalilan ayaa ka maqnaashiyaha xubnaha xildhibaanada gobolka odal ka soo jeeda fadhiyada baarlamaanka uu yeelanayo ku tilmaamay in ay ahayd mid khalad ah waanu ixtiraamaya anoo ixtiraamaya xildhibaanada goboladaas ka soo jeeda anoo ku ixtiraamaya dadkooda ay matelaan anoo ku ixtiraamaya muddada faraha badneed ee aan wada shaqaynaynay hase haatee waxaan arkay qalad weyn oo meesha yaal inay tahay inay golaha ka maqnaadaan waxaan aaminsanahay in ay ku matelaan shacabkooda iyo dadkii soo doortay waxay u soo doorteen laakiin ma aaminsana in ay ku matelaan dudmo ay ka dudaan golaha golahan waa gole sharci dejina waa gole ay iyagu muhiim u yihiin ahayd in ay tabashada golaha keenaan waxay ahayd cid ka sarayso oo golaha maanta ka saraysa ma jirte inay golaha ka dhaliyaan oy ka keenaan wax kastoo gobolladooda dadkooda ay doonayaan in ay kaasi waxa uu ah xildhibaan maxamed cali obama oo ka mid ah xubnaha golayaasha wakiilada ee somalilan aynu kusoo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qayba hore barnaamijka aad ku dhegaysanayseen waxaa jirtay in wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee soomaaliya toddobaadkan shaaxa ka qaaday natiijada imtixaanaadka dugsiyada taasoo dad aad fara badan ayaa makaa ku noqotay gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir oo la sheegay inay ahaayeen kuwii ugu badnaa ee ka dhaca iskuullada sanad dugsiyeedkan eeaynu kasoo gudbay haddaba maxaa keenay ayaa la dhihi karayaa in intaa tiro la eg ay dhacaan arrimahan waxaa la qaadaa dhigaya maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan weydiiyey marka hore inuu sharaxad naga siiyo arrintani gobolka banaadir sida ay u saameysay iyo sida loo arki karayo waxaana uu ku warceliyey bismillah waa mahadsantaha jamaal adiga dhegeystayaasha v o edana waa salaamaya dabcan arrintan imtixaanka iyo saameynta ay ku yeelatay gobolka banaadir waa arrin runtii horta aada looga naxo maxaa yeelay magaaladan sida ardayda ay wax ku bartaan iyo wakhtiga bixiyaan iyo waalidiinta laftirkooda ee xoogga saaray inay ilmahooda wax bartaan waa arrin maaragtay inay ay aqbalaan ay ku adag tahay dabcan waa arrin dad soomaali soomaalida inta badan aan farxad gelinaynin waa markii ugu horeysay oo imtixaan noocaana oo wasaaradda ay qaadaysay inta ay bilowday wasaaradda qaaditaanka imtixaanka shahaadiga ah tiri intaan la eg ay dhacdo dabcan lama oran karo marka yani liidnaan ama iskuullada looma tiirin karo ama ardayda looma tiirin karo yani waa qaladaad guud oo dabcan u baahan in la baaro oo laga fiiriyo meelo badan waana markii ugu horeysay tacliinta gobolka aada maaragtay farta loogu godo waa magaalada muqdisho waxaan ognaa inay tahay yani meelaha as-aas ku ah ama beys ku ah tacliinta soomaaliya oo iskuuladii ugu horeeyey ee waxbarashada oo nidaamiga ka asaasantay burburka kadib dalladaha ugu waaweyn meesha ay ka unkameen ama ka bilowdeen waaye jaamacadaha ugu maaragtay heerka sarey meelaha ay ku yaalaan waaye marka waa hoygii tacliintan oran karaa laakiin qaladkan imtixaanka wasaaraddu ay sheegtay in toddoba kun oo arday ay ku dhacday dabcan waa arrin yani ugub ku ah gobolka banaadir markaa maxamed maxaa la gudbin madaxda waxbarashada wasaaradda iskuullada iyo ardada intuba
waxaa la gudboon yani marka kuwaad dowladda soomaaliya oo wasaaraddeeda waxbarashada inay ka fikirto yani moralka ama dareenka ama maaragtay ilaalinta niyadda ee ardayga soomaaliyeed waan ognahay magaalada muqdisho arday jooga in saacad walba ay ku adag tahay marista wadooyinka ay ku adag tahay yani nolosha caadiga ah ay ku adag tahay yani amnigiisu waxyaalo badan waxaa jira ciriiriya oo maaragtay yani ku qasbi kara in waxyaalo badan oo maaragtay si degdega ku helo marka in marka hore la fiiriyo yani waxaan ardaygan ma istaahilaa lagana fakero dareenkiisa lana ilaaliyo marka wax la saxayana si qoto dheera oo maaragtay oo aada loogu baraandego loogu shaqeeyo daatada imtixaanka la qaadayana la ururiyo ardayga hadduu soo cawdana maaragtay la qancin karo kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna martii igu ahaa intaas ayaan dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gabgabaynayaa tani kun dambe nabadgelya haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan caashacuud ayaa noo haya
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya bal noo soo qaba nuuro dhambaalka ugu horeeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah maxamed cismaan cali guure foose cabdi iyo maxamed deeq waxaa kaloo ku jira cumar qaasim axmed cali waxaa ku jira khaliif maxamed iyo shooble axmed xuseen salaad kayse cabdulaahi iyo ciise siyaad ibraahim weyrax cabdirashiid bidaar falastiin khaliif yuusuf iyo salme maxamed cabdulaahi injineer borow kamas faarax bare dhammaan asxaabtan waxay tahay niyad aroos oo kale iyo laab leh ay hawada u marinayaan bay yidhaahdeen arooskii iyo aroosadda axmed macalin cabdinuur iyo nimco cabdinuur oo arooskooda uu ka dhacay xerada dhadhaab dhagaxleh gaar ahaan xaafadda f baa la yiri ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigan aaminayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeyna toddobaadkan waxauu naga soo gaaray infaas maxamed nuur iyo seegeeda axmed cumar yaxye maryan muxyidiin xasan iyo seegeeda nuur xasan nuur adaa lagu soo galay iyo gabadhooda yar nuura waa tahay iyo igraan maxamed maxamuud sheekh iyo amal maxamed maxamuud shood dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay hambaliyo farxad leh hawada u marinayaan hodan daa-uud dirir iyo mustafa cabdi xuseen oo ku aqalgalay magaalada colorado ee gobolka denver ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabbi u kala siiyo ubad khayr qaba aamiin dhinacii heesaha haddii aan jaleecna caashahay maxaan u haynaa dhegeystayaasha heesta hore heesta ugu horeysa adaan kuu soo riixay heesta nin dhalinyaro oo gruubkaaga qaada waa nimcaan hilaac marka waa tahay waa heestii ka reystay bukaanadii iyo fanaanka codka macaan nimcaan hilaac
tahay ka raystay bukaanadii iyo fanaanka nimcaan jaamac nimcaan hilaax intaasaan ku dhaafnay nuuro bal mar kale dhinaca waraaqaha mar dhinacaagaan usoo riixeed soo qaba midaad haysid waxaa caasha noo baaqaya dadka kale ah maama khadiijo aweys diindawaaq iyo faanta aweys diindawaaq ayaan aweys diindawaaq fartuun axmed sabdow iyo faadumo axmed sabdow zaynab istaade cabdi iyo kaaho istaade cabdi shuute cabdulaahi cali nadiifo ibraahim iyo xaawo muriide xasan jeejo aweys salsal yusra yuusuf muriide iyo samiire cumar cabdi aadan aweys diindawaaq ilyaas aweys diindawaaq axmed aweys diindawaaq iyo maxamed aweys diindawaaq maxamed muuse diindawaaq cali xasan cali maxamed ibraahim shaboole iyo daa'uud sheekh saalax zakariya isaaq tooshow ismaaciil isaaq iyo cabdifataax geed iyo saadaq cali cismaan aweys faarax xumow iyo yonis maxamed ciilaawe dhammaan dadkaas waxay tahniyad aroos ay u darayaan arooskii aroosada aamine axmed sabdow iyo ciise cabdulqaadir oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd saddexdii bishan sebtembar sanadkan labada kun iyo labaatanka ducaduna waa xaggeena ayay yidhaahdeen waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ilaahay uu ubad kheer qaba kala siiyo aamiin anigan aaminaya raacinaya dhambaalkan aan hayo waxa uu naga soo gaaray marka ugu horreysa baa la yidhi waxaan salaamaynaa dhammaan bahda v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaa oon idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi halkan waxaa tahniyad kal iyo laaba ka diray annagoo kale ah hee cumar cali xarbi sacdiye cali xarbi cabdulaahi cali xarbi iyo abti maxamed ismaaciil bowdoole iyo abti maxamed ismaaciil bowdoole iyo abti haaruun ismaaciil bowdoole iyo habaryar hodan khaliif aadan habaryar maryan maxamed cabdi iyo hooyo maryan ismaaciil bowdoole iyo hooyo xaybo ismaaciil bowdoole iyo abti cabdulaahi dubbad sharmaarki waxauu ku magac dheer yahay alcadaala iyo ciise axmed aadan oo ku magac dheer ciise faratol iyo maxamed sheekh cabdi sheekh ibraahim iyo injineer saciid suge aadan faysal sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi waxauu ku magac dheer yahay jakatore oo aa tahay magacaan dhowaan oo na soo maray dhammaan dadkan iyagoo kala jooga dunida dacalladeeda baa la yidhi waxay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan aabe cumar xidig cali iyo hooyo dhuuxo ibraahim faarax oo wiilgu dhashay magaalada beled xaawo gaar ahaan xaafadda baa la yidhi qarow taariikhdu markay ahayd baa la yidhi sagaal iyo tobankii bishii sideedaad aanu soo dhaafnay uu soo raagtay warqadan sidaan qiyaasaya ee sanadka laba kun iyo labaatanka wiilkaasi waxaa loo baxshay baa la yidhi salmaan cumar xidig cali waxaan dhammaantiin leenaha bay yidhahdeen salmaan yare soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa baari u noqda aamiin
aamiin ayaan ana raaciyey dhambaalka xiga waxaa lagu bilaabay waan idin salaanay daadihayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonay saaxiibayaal waxaa diraya nimcaan jaamac maxamed oo jooga magaalada burco waxaan uu leeyahay waxaan hambalyo meher oo wacan aan hawada u marinayaa lamaanaha aanan kala dhicin oo kale ah buu yidhi khaalid foodhaari iyo marwadiisa qaaliga ah adeeca oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii arbacada waxa uu markaasi nimcaan leeyahay isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin ayaan anaguna u raacinay dhinacii waraaqaha waan u yara kaadinaynaa bal heesaha ayaan mar kale dib u milicsanaynaa heesta labaad ee barnaamijka waa heystii la yaabka lahayd ee shankaroon iyo fanaankii iyo siyaasigii iyo macallimkii iska fahna caash iyo mujaajiliistiina ku dar yahay waa brofesor maxamed cumar dalxa
saxdaageeye joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin saxdaageeye joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oshilaa uga qortiyo shakaal qabaad ka feeraha midab shaadir madowyo shaash lagu hareeye oshilaa uga qortiyo shakaal qabaad ka feeraha midab shaadir madowyo shaash lagu hareeye badcidooshin joogtaad sharafteeda leeday amashaaca dunidiyo badcidooshin joogtaad sharafteeda leeday
waa tahay waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heesta shankaroon iyo alfanaan rofesor maxamed cumar dalxa halka aad nagala socotaana dhegaystayaal waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a dhinaca dhambaalada markale haddaan jalleecno dhambaalkan dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo caasho nuur maxamed iyo hooyo mako cabdulaahi awbarakaale injineer khaalid xaaji muuse degal iyo xaaskiisa qaaliga baa la yiri balqiisa sheekh muxyidiin sheekh maxamed iyo caruurtooda axmed xaaji muuse degal iyo xaaskiisa qaaliga baa la yiri muno ciise daahir iyo caruurtooda cali xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda canab xaaji muuse dagaal iyo xaajigeeda baa la yiri iyo caruurteeda aamina xaaji muuse dagaal iyo xaajigeeda iyo caruurteeda baa la yiri sahre xaaji muuse dagaal iyo xaajigeeda iyo caruurteeda baa la yiri iyo asxaab kaloo fara badan oon lasoo koobi karin baa layidhi waxay hambalyo meher oo wacan u dirayaan kaysaar cumar dagal iyo nimco axmed oo dhowaan ismehersaday baa layidhi waxaan leenahay meherkaasi halka uu ka dhaca lama soo sheegin hase haatee meel ay haataba ilaahay ka dhigo midkii uu ku xiga guurka loo aayo ubad khayr qabna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalka xiga waxaa diraya axmed inshaar cabdille oo ku magac dheer gorod oo jooga kismaayo waxaa kaloo ku jira cabdijabaar ibraahim mursal maxamed shariif maxamed iyo nuur dayax oo jooga jabuuti iyo axmed cabdi ceydiid balaag ayaa lagu naanasaa maxamed nuur xuseen yuusuf dhammaan asxaabtan waxa ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdiqadar shariif daahir dheere iyo nimco cumar oo wiil ugu dhashay isbitaalka weyn ee daaruxanaan ee magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti wiilkaas waxaa loo bixiyey axmed amiin cabdiqadar waxaan leenahay anaguna axmedow noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waxaa diraya dadka kale ah arwaax xaashi xiiraysa matar iyo mahdi xaashi xiiraysa matar iyo dhammaan reer xaashi xiiraysa matar salaada gallada ku jira axmeda ku jira deeqa ku jirta shariifo luul iyo dahabo dhammaantood waa ilmo xaashi xiiraysa matar iyo sidoo kale hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac iyo farxiyo cali karaar iyo caruurteeda waxaana ay kaliyihiin baa layidhi dadka kale ku jira cabdiraxmaan dicdic iyo cabdixaafid arwaax xaashi iyo bashiir cabdi xiire samatar iyo dhammaan ilmo cabdi xiire samatar firdowsa ku jirta jaweeriyo cabdulaahi iyo sidoo kale cabdulaahi cabdi xiire samatar iyo cabdulaahi cali axmed daqare iyo cabdulaahi abuukar qooje cabdulaahiyada baa lasoo xijiyey markaasaan mid kaliya u qaata waa tahay boosteeyo boos maxamed warsame iyo nasra xaashi xirsi sabriye fartuun xaashi xirsi sabriye hidaayo xaashi xirsi sabriye iyo cabdi xaashi xirsi sabriye dhammaan asxaabtani waxay jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan lamaanaha aan kala dhicin bay yidhaahdeen oo kale ah mahdi xaashi xiiri samatar iyo ubaxa wardheere kulane oo ay gabar igu dhalatay guriceel waxaana loo bixiyey baa layidhi gabadhaasi caasho mahdi xaashi xiirey ducada waa caashacuud tariika leexleexad babale gabadha mar haddii caasho loo bixiyo laygu sameeyey ama aan caashada wadaagno ugu yaraan waxaan leeyahay caasho noqo tii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana raaciyey dhinacii heesaha ayaanu dib u jalleeci doonaa caasha waana heestii saddexaad heestuna waa hee caashaqa ma baran weli ku luqeynaya fanaaniinta horta inta aanan fanaaniinta gelin caasha heestan dad badan ayaa jecel oo maaragtay markii ay soo gasho ama ay dhegaysanayaanba madaxa u raxa marka dadkaas tolow ma ku jirtaa caasha waxay dhihi jireen marka codadka la qaaday hebel wuu codeeyey hebel hebel wuu ka aamusay caasha way ka aamustay heestan maanta waa tahay caasha aanu dhegaystayaasha iyo heesta isaga kala dhexbaxno waa fanaaniinta cabdulaahi cumar xarago iyo kensi xaaji aadan
عاشق lagu kala baarihiya sidee ruuxa beernugul jacayl ugu badheedha baradli iu seexday jacayl ugu badheedha baradli iu seexday noqotaa garadli istixbaar hadduu yahay barkumado hadduu yahay barkumadayo abwaanu magaluweye abwaanu magaluweye mabokore hadrawiba berlula masheeye mabokore hadrawiba berlula masheeye كمل برواقة هون لحين بديواني سو أيكو بدنتي بريو ليس الوسا كمل برواقة هون لحين بديواني tu ay ku badantay deriyo laysi loo qaado degacan libaaxe ku yal beedka raaxada maku dibaraayo dibaac maysu raacnaa
waa tahay codadka cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan iyo heesta caashaqa ma baran weli intaas haddaanu ku dhaafno mar kale dhambaalada ayaan jileecaynaa kuwoodii ugu dambeeyey waxa ay naga soo gaartay mid ka mid ah oo iyo nimco axmed daa-uud iyo caruurteeda ilmo axmed shire waxaanay kaleyihiin mahad axmed shire muna axmed shire mumtaas axmed shire iyo amiira axmed shire iyo daahir jaamac muuse daljir iyo cabdikariim maxamuud xirsi daljir axmed naasir cabdi cabdulaahi dicdic waa dicin iyo waa axmed naasir cabdi cabdulaahi dicin iyo samatar xaashi muuse iyo cabdiraxmaan faysal ismaaciil dhago buu ku magac dheer yahay iyo macalin cabdiraxiim iyo maxamed tufa baa layiri dhammaantood waxaa iyagoo isku duubanay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed axmed shire oo ku magac dheer ducaale iyo marwadiisa muna oo soddonkii bishii aanu soo dhaafnay sideedaad ee sanadka laba kun iyo labaatan arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabbi uu kala siiyo owlaad khayr qabta aamiin ayaan ane u raaciya caasha warqadda ugu dambaysa waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed sacad maxamed daahir muunish mursal xasan iyo sahre maxamed shire bedel cabdulaahi xuseen khadar good gardaase bashiir quduf daahir iyo cabdulcasiis daahir aadan falastiin khaliif yuusuf iyo cabdulaahi jaamac ogle mahdi jibriil xaaji iyo sayid cumar cusmaan cabdulle xasan daacadka cadaado iyo faarax maxamed xirse cabdixareed maxamed haaruun iyo badre cabdulaahi ibraahim xariir maxamed cali dhammaan dadkan iyo qaar kale oo badan waxa ay dhambaal dhalasho oo wacan ay gaarsiinayaan cabdikariim cawaale macruuf iyo marwadiisa mushtaaq dheeg maxamed oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaas waxaa loo bixiyey caaliya caaliya waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana amiin ayaan raacinaya heestii ugu dambeysay ee barnaamijka hambalyada iyo heesa ayaan soo gaarnay nuuro waayahay caasho waan isognahay heesta xigta inta aananba magaceeda ku dhawaaqin waxaan jeclaan lahaa in aad horey usii wado
waa tahay waa inay noqotaa heestii toddobaadka soo maahay dhegeystayaasha intay toddobaadka dambe barnaamijkan ay ka gaarayaan ay kusii sugaan barnaamijyada kale ay kusii sugi lahaayeen waa sidaas waa taa hees sahlan ma aha sidaan qiyaasay mar hadday taa heestii toddobaadka dhegeystayaasha ay ku sugi lahaayeen toddobaadka dambe waa heesta waa sabab kale
iyo hibe maxamed yaa salaam caasha heestan waa heesta aan ugu jeclahay heesaha ay qaado fanaanada hibe maxamed waa mid ka mid a heesaha ugu sarreeya sidaan qiyaasayo heesaheeda marka heese kaloo aad heesahan ama heestan u dhinac socon karta way jiraan markaad fiirisoo kale rako markaad fiirisoo kale daalo heese badanaa jira oo sabab kale laakiin tan waxay ka mid tahay kuwa kuwaas eh, la tartami kara suntaadii habeenadan waan ka seexaway miyay tiri
waa hees aad iyo aad cajiib waa nuuro waa tahay iyada ayaan dhegeystayaasha uga tegi doonaa eh, gabagabana u noqon doonta barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu eg idaacaddii galabnimo oo si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waxaan idin leenahay nabadgelyo